xaruntaad emashiyeedkeela ku dhisii deegaanka diiriye xasan oo dhismayaasha isku kaaladeen maamulka degmada gurceel dadka deegaanka iyo dalada baraarug oo ay ku shaqeeyasa walbarashada iyo caafimaadka bulshada sidoo kalena wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o iyo qalab caafimaad iyo daawo ka taageereen xaruntaan hadda la dhisii munaasabada lakadaha furaaya ee mashiyeedka iyo welibaa ku qeyb galay maamulka degmada gurceel madax ku dareertay hay-adda w h o iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo qeybo shargadisan ee bulshada deegaanka gudoomiyaha degmada gurceela faarax cabdi mucalim oo munaasabada xarig jarka ku hadal iyo sheegintii ka maamul ahaan iyo xooga saara doonan sidii xaruntuun caafimaadka lanka adeegi lahay bulshada deegaanka oo baahi weyn qabana iyo ona markaasay si bilaash ka helayana adeegyada hamishiyeedkan uusoo habiyi doonaa waxaan u malaynaa diiriya xasan horta waa markii labaadoon xarig jar u nimaano runtii waa tuulo nasiib lahaan dhigi karnaa hadda ka hor xilligii kow markaan xafiiska nimidaan tuulooyinka marnay diiriya xasan meeshaa nimid ay ka mid ahayd dadku waxay yaqaaneen markaas wacyiga jiri waxa koowaad ay kaa codsanaayeen kaarhana la siiya ahayd waxa labaad oo ay faa'iidada u ahayd waxay ahayd dhirta in la ilaaliyo dadka deegaanka macnaha wax kaloo ay ka fakeri jireen ma jirin waxaan dadka kala hadlaynay war waxa aad ka hadlaysaan oo inaad wax heshaan ah waxaad ku bedeshaan horumar inaad idinka fakertaan horumarku kuma imaan karo inaad ama hay-ad wax ka sugtid ama dowlad wax ka sugtid sideedaba waxaan la keenayo o la dhisaayo waa dad wax laga qaaday hal doorar hal doorar lagu daray waayo tusaale waxaa inkugu filan mashruucan horta daryeel bulsho guudaa layidhaha waxaan laga dhisay gurcaal markuu yimid saddex tuulaan dooranay ka maamul ahaan gabuun iyo shaalaqbeen iyo diirya xasanaan dooranay mashruucan wasaaradda arrimaha gudaha gacanta ku heysay ee galmudug tuuladaan markii la yimid waxaan bulshada loo bandhigay waxay ayagu rabaan tuulo walba xoray u ahayd kooiyo labaatan guddiyaha laga qabtay guddigaas waxay xor u ahaayeen waxa ay rabaan baahidooda inay ka hadlaan horta idinkaad doortay isbitaalka inaad dhisataan macnaha tusaale waxaa inkugu filan mashruucan isku darsiyaa la yidhaha marka boqolkii labaatan bulshadaa la baxaysa maxaa lagala jeedaa waxaa la rabaa dadka inay fahmaan oo ay bartaan waxaan inay ayagu leeyihiin haddii inta hay-adu timaado gurgaan dhisto subaxdamba waxaad arkay ayadoo albaabadii daaqadihii lagala baxay sababta waxaa la aaminsan yahy waxaan hay-adaa iska leh laakiin hadda riyihii ah ku jira iyo orgidii waxaa laga fakeraa wax inaan wax ku leenahay soo maa lahaanshahaan rabnaa marka in la waardiyeyo saasay horta ku timid meesha in isbitaalka laga hirgeliyo waxaa iska kaashaday hay-adda i o m iyo dadka deegaanka waxaan rabaa inaan si gaara uga mahad celiyo runtii dalladda baraarug oo kow annaga markii fakarkaanu yimid oo meesha la doortay aanu arkayna deegaanku inaysan ku filnayn inay maanej gareeyaan dhaqaalaha laga rabo oo ayagu arrintaas qaatay ka shaqeeyey wakhti geliyey waa inku ammaanaynaa runtii waxbarashadii caafimaadkaa ku darteen sideedabana horumarku waa steb steb maanta marka waxay haysatiin iskuulkiina waad haysataan isbitaalkiina waa haysataan hal midaan rabaa marka inaan iska dhaaftaan wax kale ha naloo keena iska dhaafa idinku horta wax tabcada waxaan rabaa tiriibkidaba markaan soo laabto meeshaanu derbi ku xiraya inaan nimaan haddii ilaha yidhahdo derbigan inaa idinka dhistaan aan ka rabnaa haddaad derbigii dhistaan annaguna ceel biyooda aan idiin keenaynaa mas-uuliyaddaasaan qaadanayna insha allah hadii ilaha yidhahdo marka intaas la helo inta kalena waa ku soo daba jiraan insha allah dadaalkaas iyo isgarabsigaas waxaan rabnaa inaan deegaanka ku hormarino idinka keliya maahane deegaanada kalena sidaan u rabnaa laakiin ciddii iswadaysa ayaa la garab qabtaa qof fadhiya macnaha inaad soo kicisid iyo mid soconaaya inaad horey u wadid waxaa fudud midka socda inaad gacanta qabatid annagu waxaan diyaar u nahay inaan kaabno garab istaagno deegaanada miyiga si looga shaqeeyo in la daadajiyo adeega bulshada degmada guurceel muddooyinkiinka dambe welibaa laku fuliyey mashaariic horumarineed oo korlanka qaado adeegyada bulshada oo muhiimkan ee